الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii uu baabaystay biru lwaalid almushrik waalidkii aan muslimka ahayn ixsaankii iyo samafalkii loo samafalayay ee waalidnimadiisii kollay xaqeedii la dhowrayay xadiid baan soo aragnay dheeraayo xadiidkii sacd ibn abi waqaas ahaa qeyb ka mida un jaanibkaasna uu ahaa tibaana inoo socota وxu uhi markaa mصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna الxumaydiy qaala xadaثna بن cuyaynata qaala xadaثna هisham بن curwata qaala أخbaranii abi qaala أخbaratnii asmaaء bint abi bakri qaalat bal cashar kolley suu inoogu socdo asaniida dee maalin ba haddii laba iyo saddex laga qabto kolley sida kaa istan laguma baranayo haddaan mar la wada sheega casharkiina ma wada soconayo ruuxa soo noqnoqdaana marka dambe waa la iska baran doonaaye dee mid mid un baan ka taaban doonaa casharku si aanu inooga dibdhicin marka sanadkan xumaydi ayuu ku bilaabay sheekhu hore dee dikrigiisu inoogumuu horeyn xumaydna waa nisbo kolley xagga nasabkiisa kuba sugan weeye waa imaam lagu magacaabo cabdullaahi ibni zubayr ibni ciisa saxaabigii jaliilka cabdullahi ibni zubayr bay isku magac yihiin bal waaba isla reero xumaydaat ama reer xumaydigani waa dee reer bani asad weeyaan oo waa reerkoodii marka cabdillaahi bn zubayr ibnu ciise ayaa le waa imaam baan leenahay kolley kutubtiisina xataa waktigan barhkood ay soo gaadheen oo musanifna ahaa xaafid ahaa hiqa ahaa dadkan ibnu cuyeyne asxaabtiisii ama xertiisiina waa ninkii uguba mudnaa oo iyo sanado labaataniyo ku dhow buu laazimay xadiidiisa ninka ugu horeeya weeye loogu horeysiye ama jaanibkaa uguba mudan asxaabtii imaamu shaafici waaweyneydna ka mid weeye oo markuu maser tegayna uu la socdo o uu raacay berigii dambe uu soo noqday isagoo nin reer maka ah maser uu raacay waanu ka soo noqday markii dambe waxa weya waa nin reer maka ah adugu bal waa imaamkaa weeye bukhaarina kitaabkiisa saxiixa xadiidka koobaad waa xadiidka inama alacmaalu biniyat waa sheekha ugu horeeya uu kaba wariyo isagaa uu ku bilaabaa saxiixo waa xadiidkaas baana sanadkiisa bilowga uu kagaba sugan yahay ibnu cuyeyna isaga waa imaam inoogu soo noqnoqon doono dee horena aan u saarinay sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu yihi markaa curwat ibnu zubayr waxaa ii warantay asmaa bintu abi bakrin waana hooyadii oo curwat ibnu zubayr waxaa dhashay asmaa bintu abi bakrin qaalat waxay tidhi atatnii waxa ii timi ummii hooyaday baa ii timi raagibatan xaalaytay mid wax doonayso wax iga doonaysa weeyo siladeeda iyo xidhiidhinteeday doon ayay doonaysay maha islaamnimo waayo marka hadday islaamnimo tahay umay baahateen rasuulka ilaahay inay idan iyo waxyaalahaas bal arrintan ay u socoto bale ay uga idan dalabta iyo xidhiidhkeeda iyadoo doonaysa wax iga doonaysa ayay ii timi muslimad may ahayn fii cahdi nebiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay cahdigiisii iyo muddadiisii uu dee nimankii quraysheed ay ku heshiiyeen in dagaalkii la joojiyo muddo waa markii suluxii xudaybiye dhacay dabadeed ee muslimiinta iyo kufaartii quraysheedna ay u dhaxaysay muddadan dee heshiisku uu kuba yimi inaan la dagaalamin ee laysna dhex maro haddaba waqtigaas bay madiina ugu timi asmaana in caaisha lamay hooye ahayn waayo caaisho hooyadeed waa dadkii hore u islaamay caaisho iyo cabdiraxmaan ibnu abibakrin iyobaa isku hooye ahaa umuruumaan baa la odhanayo iyadu saxaabiyad weeye horena u islaamtay oo de walow markaas laba islaamtay barhkood ay si ka dhigaan si waxay xayaatadii rasuulka ilaahay dhimatay laakiin waa saxaabiyad iyadu hore u islaamtay waa soona hijrootay ee waa asmaa bintu abi bakrin hooyadeed wey fasa'alat fasa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan weydiiye oo waxaan ku idhi afa asiluhaa dee waa raagiba nusqooyinka qaarkood ama riwaayaadka qaarkood keynta bedelkeed iyo ba'da ayaa keyn iyo miimi ama miimi ay dhacdun ba'da bedelkeed oo raagimatan macnaa iyadoo islaamkii aan doonayn karahaysa oon dee islaam ahayn ayay ii timi ee afaasiluhaa ma xidhiidhiya tanna waa dee diintooda say u dhowrayeene uba ilaalinayeene bal de waa kan rasuulka ilaahay bay dib ugula noqotay arrintan islaamkan bay tidhi kol haddaad diin ku kala tagteen bilownay dee xidhiidh idinka dhexeeyaababa jirin waana ti muwaalaatulkufaar iyo guud ahaanba nahyiga uu kuba yimi ma xidhiidhiyaabay rasuulka ilaahay kuba tidhi qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh nacam haa hooyadaa xidhiidhi taas buu ku yidhi qaala bnu cuyeynata ina cuyeynaha wuxuu uhi waa sufyaan kii xadiidka inooguba sugnaa sanadkiisa imaamkii faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa soo dejiyey fiiha waa sha'nigeeda iyo arrinteeda wuxuu ilaahay kuba soo dejiyey laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxib almuqsidiin aayaddan baa soo degtay iyadoo dee muwaalaatu iyadu waxay taas ahayd muwaalaatulkufaar guud ahaan bana nahyigii baa kuba yimiyo in aada la isagu diiday marka ilaahay baa wuxuu ihi ilaahay idinma diidayo idinkama nahiyayo can aladiina kuwii lam yuqaatilukum aan idinla dagaalamin fi diini diintan daraaddeed aan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum min diyaarikum guryihiiniina aan idinka soo saarin an tabaruuhum waatan inaa u ixsaan fashaan oo u samafashaan oo xidhiidhisaan dee kol haddii qaraabo waalidnimo iyo ama sian raximnimo iyo waxyaala idinkaba dhexayso ilaahay idinma diidayo ina kuwaa u ixsaan fashaan oo watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu almuqsidiin bal taas baa ilaahay soo dejiyey kolley xadiidku waa xadiiday bukhaari iyo muslimba labadooda saxiix ay kuba soo saareen de waxaana xadiidka inooguba sugan tii baabku inooguba baabaysnaynu shalayna aayaddii suuratu markaa kuba sugnayd alcankabuuti ama qisadii dee ku sugnayd dee kolley aayaddu macnaha lihi way tacadudaybe oo dhowr meelood bay kuba sugan tahay qisadii sacad oo ah in waalidkii markaa la xidhiidhinayo dee raximkii kalena waa la mid isagoo kufri iyo shirki kuba sugan dee wixii xumaani uu ruuxa uguba yeedhaye kufrigani kaba mid yahay iyada laguma adeecayo laakiin sidii kale in la xidhiidhinayo taasna culimmadu waxay kaba qaateen waalidkii dee gaalka ahaa weladkiisii muslimka ahaa nafaqadiisii hadduu faqiiriyo uu baahan yahay nafaqadiisii inay korkiisa noqonayso oo dee nafaqadii inay kale xidhiidhkii kaleba waatan la xidhiidhinayo nafaqadii baa ka mida haddii uu baahan yahay in la nafaqeeyo la masruufo iyo dee xidhiidhkii kale la xidhiidhinayayba in bal matalan xaqii waalid meesha uu jiro kolley taasna waalidka iyo xaqiisa adayga uu adag yahay ayay noo tilmaamaysaayoo dee ikhtilaafu diin iyadoo dhaxalkii uu manceeyo taasoo kaleyo ayaa haddana xidhiidhkiiyo siladii ee mid manceayo hor joogsanaya ma aha ee waalidkii xaqii waalidku waa saaran yahay wey xdثna موسى qال xdثna cبدالعزيز بن مسلم عن cبدالله بن ديناr qال سمعت بن عمر يقuل muسhan kolley waa nin bخaarي أxaadiiثiisa badsado waana nin ثiqo muسى بن ismاعيل التbudki baa la yidhah dee kol kolna sano isagoo mطلq u yimaada kolna aabihii uu raacaya iبن ismاعيل xafilaya dikri horena waa u horeeyey ninka labaad ee raacan oo cabdالعaزيز بن مسلم waa nin atbaacu taabiciintii kamida waana nin hiqana ahaa caabidna ahaa cabdilcaziiz ibnu muslim alqasmali nisbadaas buu u yimaadaa alqasmali buu u yimaadaa bal waxaan leenahay waa nin atbaacu taabiciintiya hiqaa caabid ah weliba oo cibaado badanna lahaa oo bal matalan waa kaasna dee ruwaadda kaba mid ah ama inta kale waa dad iyagu kolley dikrigooda uu iska badnaan karo wuxuu yidhi ibnu cumar ayaan maqlay isagoo yidhi ra'aa uu arkay cumaru cumar radia allahu canhu xullatan xullo waa maro ama bedrad siyaraa-a ahayd noocaas weeye oo waa nooc adigu xariirta kaba mida kolley ama xariiri ay u badanto ay kuba jirto in khuduud iyo liidliid dee xariir iyo taas yabay lahayd maro sidaas ayuu arkay cumar siyaara adigu waa nooc noocu min alburud yukhaalidu xariirun ka siyuur baabayta waa nooc adigu dharka kaba mid oo xariir adigu aad moodo siyuur waa jamcu sayrin horta sayrna suunka kan dee hargaaba laga jeexo weliba marka dherer loo jeexo kale taas baa sayr la yidhaha isagaa liidliid saas oo dee xariir iyo waxyaalo ayay maradani lahayd maro xariira adigu qaaliban bay ahaydba xullatan siyara dee in laysu idaafeeyo xullata siyara-ana way kuba dabdiyeen kolley waa shaygii oo dee laysu idaaf min idaafati shay- shay ilaa sifatihum in san loo kala sifeeyana waa tii asalka ahaydee bal taase waa mare adigu xidhiira xullana asalkeeda hore waxay yidhaahaanba waa adigu maradan isku joogoo kale ama bedladda waa laba sawb oo ama laba maro oo la wada huwanayo oo isku mid ah taas bay tahay xulladu daba maro dhan ooyn maalan xariir kaba samaysnayd ayuu arkay nin reer tamiimo dadkii boqorada u tegi jiray ahaa kisra iyo kuwaas oo waxaan filaya kisra soo siiyey ayaa iibinayo masti hortiisa iyo kadinka masjidkuu laba taagna lagu iibinayay cumar baa markaa arkay xullatan siyaraaca bal siyaraana macnaheedu waa ta aan sheegnay culimada luqaday barhkood soo naqliyaan luqada carbeed wax sidan u yimaada macnaa wasankan oo kale siyara waa ficala siinta xarafkii horaa kasrisan xarafkii labaad baa fadxisan dee madkana waa leeyahay siyaraa markaas saddex kelimo unbaa luqada carabeed jiro mid waa tan aan hayno midna waa lafdi kaleo xiwalaa oo ilmahan yar markuu soo dh waa xabka ilmaha kaba soo horeeya ama madaxiisiiyo intan kuba sugan weeye ee dee biyaha iyo waxyaalahaas baa xiwalaa ay yidhaahaan xiwalaa waa taasoo waa waxa alma aladi yakunu fi ra'si sabi oo kale iyo in mala cinabaa oo luqa cinabkaa alcinab baa luqo kaleu leeyahy macnaa wax in san kuba yimaada waa wax aada ugu yar luqada carbeed oo waxay leeyihinba saddexdaa lafti un baa jira siyaraa iyo xiwalaa oo aan nidhi waa biyaha ama habtaas habkaas ah iyo in ah in arrinkan taan sheegaya cinabaan taasoo tubaacu la iibinayo waa la iibinayey masjidka hortiisaa laguma iibinayey de haddii masjidka hortiisa wax laguma iibiyo buuq iyo waxyaalaha masjidkii ay geynayso dadkii tashwiirsanaysa aanay jirinna waa cahdigii rasuulkaabay ahayd rasuulka ilaahay baaba joogo waa ta halkan imaam nawowi kayrkii ba yidhahaan arrinkaasna waa inooguma sugan yahay faqaala wuxuu yihi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow intuu soo qaaday ibtac haadi maradan iibso oo falbashaa xidho yowma aljumucati maalinta jumcada iyo wa idaa jaa'aka alwufuudu wafdiyadu markay yimaadaan oo dee jumcadiina isqurxin iyo dharkii fiicnaa in la qaato majmac dhan weeye oo taas bay uba baahan tahay oo sunno ah wufuuddii markay imanaysana dee in laysuba qurxiyo waa shay iskaba jidaysan waayo rasuulka ilaahay kuma inkirin maalinta jumca iyo markay wufuudda aad qaabilayso soo xidho taas buu yihi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inamaa yalbasu wuxun baaba xidhanaya haadihi tan marada caynkan ah man laa khalaqa lahu ruuxan nasiib uu isaga u sugnayn oon aakhiro aan kuba lahayn waayo ninka xiriirta adduunyo kuba xidhee rag ah aakhiro kuma xidho ama janno kuma xidhanayo ruuxaan nasiib iyo khalaaq ama lahayn ayaa xidhanaya oo iminka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yada isagii kuma diidin xagga marka leega arrintan uu soo cardiyay oo a isqurxin maalinta jumcada dharkii fiicnaa la qaato waftiyada markii la qaabilayey la isqurxiyo dharkii fiicnaa lagu qaabilo taa iyada jaanibkaas waana jaanibka istixbaabkeeda culimadu ay kaba qaateen oo waayo rasuulka ilaahay jaanibkaa kumau inkirin laakiin waa marada ayuu diiday maradii baa xariir ahayd markaasuu yihi tan dee wax bannaan oo ragna u bannaan ma aha ruuxaan khalaaq lahayn unbaaba xidha fautiya nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa waxaa loola yimi bixulalin eeg markii dhaweyd waxaan soo aragnay xullatan waa mufrad bay ahayd tanna waa jamaceedii uun oo bixulalin waa bedlado iyo xullado waa dhar isagu noocii ah oo dee xabad bay taasi ahayde kuwo kala duwan oo lasoo diro jiha laga keenay ah ayaa rasuulka ilaahay loo loo keenay bixullatin bixulalin rasuulka ilaahay uu qaybinaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh faarsala uu dirayo ilaa cumara cumar wuxuu u diray bixullatin waa xullo kuwii kaba mida waana noocii iyadoo dhar sidaasa la keenay oo rasuulkii ilaahay loo keeno jiha lagaba keenay ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaybiyey cumar buu xabad u dhigay oo weliba wuu diray rasuulka ilaahay badlad noocii ahayd faqaala rasuulka ilaahay intuu u yimi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu yihi kayfa seebaan albashaa u xidhanayaa rasuulkii ilaahayow walxalqad qurta aad tidhi fiiha waa tan shanigeeda kaleeya xadiidku dee waa soo noqnoqdaa saxiixaba waa fii xullati cudaaridin cudaarid nin la odhanaya ibnu xaajib baa taawati ninkii cudaaridaa xulladiisii markii aan kuba keenay aad tidhi maa qurta wixii aad tidhi oo ah inamaa yalbasu haadihi man laa khalaqa lahu iyadood saa tidhi dee see baan u xidhanaya anigu oo shaygii adigu aad diiday maxaa dee aniga aada ii siisay waay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi inii anigu lam ucdikahaa kumaan siin xulladan litalbasaa inaad xidhatid walaakin tabiicaha macnaha acdaytukahaa litabiicaha weeye si aad u iibisid aw amase taksuwahaa aada u huwisid cid kale ood cid kale u siisid baan kugu soo diray bal haddaan nasbino ama walaakin tabiicuhaa waad iibin oo aw taksuha amase cid baad siin doontaa ood huwin doontaa ay uba banaan tahay saasaan kugu soo diray macnaha waxa weeyaan horta shaygu haddii uu dee cidu ay u banaantay uu jiro san xariirtii oo kale raggii uma banaana laakiin waa tan dumarkii ay u banaan tahay inay xidhaan bal raggana kolkol xaalo daruuro waqtiya ha uba banaanaadeen dahabkii oo kale dumarkii waa kuwan xidhanaya laakiin raggii uma banaana shaksigu markaa wixii haddii uu xariirtii iyo ama dahabkii isagu uu ama iibinayo ama iibsado isagoo dadkii ay u banaanayd ugu talagelayo siinaya ama cid ay u banaan tahay dee u diraya xaaraama maahay dee waa xidhashada nafteedii markaa ruuxu waa iibin karaa isagoo dee ciddii bal matalan markaa wixii dee ay cid ay u banaanayd ay xidhanaysay waa hadiyeyn karaa dadkii baa kuwa intifaaci kara isaga un maahayne cali bnu abi aalib oo kale radia allahu canhu oo san oo kale uguba diray oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu diray bu isaguna waaba xidhaye markii uu rasuulka ilaahay u arkay isagoo xidhay waa ku inkiray oo wuxuu ihi waxaan kuugu diray litushaqiqahaa khumuran bayna alfawaadimi saa dumarkan kula joogee faadimooyinka ah maa saddex faadimana guriga joogay faadimatu bintu rasuulillaahi kaba mid tahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyahoodii faadimo bintu asad iyo inaad u dildilaaci sidood iyaga u gogoyso ay ka dhigtaan hagoogo ay xidhaan iyo waxay huwadaan adigu inaad xidhato kugumaan soo darin kugumaan soo dirin markaa dee intifaaci kale ayaa bannaan inuu iibiyo oo halkaa lacagteeda ku intifaacana uu bannaanyah taas baan kugu soo diray buu ihi walaakin tabiicaha litabiicaha si aad u iibisaan kuugu soo diray aw tagsuwaha ama se aad cid uhuwiso ood cid kale u siiso ay u bannaan tahay maxalushaahidkii marka halkan uu noqonaya inoo soo socdee faarsala uu diray bihaa xulladii cumaru cumar ilaa akhin walaal lahu isaga u sugnaaday oo min ahli makata reer maka qabla an yuslima nin ay walaal ahaayeen dee radacba ku walaal ahaayeen barhkood baa yidhaah waaba dee nin cusmaan ibn xakiim la odhanayay ayuu ahaa adigu intaanu soo islaamin nin kale oo walaalkii ahaa xidhiidhin ahaan ayuu ugu diray maka ayuu uguba diray marka halkan weeye maxalushaahidkii ruuxii qaraabada ahaa ee kaafirka ahaa xidhiidhintiisii la xidhiidhinayey ee ziyaaro ama salaam ama waxsiin lagu xidhiidhinayey ama waalid hadduu yahay dee xaqii waalidnimo iyo birigiisii iyo waxa weeyaan infaaqiisii shay bannaan weeye ama wax la ysba farayo weeye waana kan rasu cumarna saa yeelay babun laa yasubu waalidayhi labadiisa waalid macaayo shaksigu macnaa dee wax bannaan maaha waana dembi kabiira labadiisii waalid inuu caayo bal inuu sabab ugu noqdo in la caayo xdثna محamed بن kaثيiri qال أخbarana سfyاn qال xadثnii sacd بن إbrahيm عan xumayd بn عbd الرحمن عan cabdاللahi بn cمri qاal qاla النabiy slى الlه عalيه وsلم bal ma terjamaynaya lakiin سfyaankaa imika inoo yaal xadiidkii kan ka horeeyey سfyaan ama xadiidkii asmا ibn cuyeynan soo aragno سfyaan ibn cuyeyna la yidhah ninkana waa سfyaankii labaad isaga ka yar weynaa etee labada sufyaanna la israaciyo sufyaan ibnu saciid ama sufyaan athawri weeye ninkaas weeye labada nine kalena sacd ibnu ibraahim iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan waa laba ninoo isku qoyso midna waa sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibni cawf midna waaba xumayd ibnu cabdiraxmaan ibni cawf oo isu adeer weeye ibraahim iyo xumayd waa walaalo sacadna qaadino madiina waa ka noqdo waa nin siqoo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah xumaydna waa taabiciintii dhexe wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn cmri qaala qaala rasul qaala الnabiyu slى الlahu عalيyه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxa kaba mid ah dunuubta waaweyn bal dee xadiis baa wuxuu kuba yimi ama taas isagu صaxiixa ina min akbar الkabaa'iri maaha dee weliba inay weyn yihiinun waa kuwa ugu sii waaweyn waxa kaba mid ah an yashtima inuu caayo arajulu ninku dee haweynidna waa la mide waalideyhi labadiisii waalid ama mid ahaanba faqaaluu waxay yidhahdeen kayfa yashtimu dee ruux caadi ahoo dabcigiisu toosan yahay oo caqligiisu dhan yahay waalidkii xaqa weyn ku lahaa inuu caayo un waa wax dee la qariibsado way fogeysteen markaasay yidhahdeen seebuu ruuxu labadiisii waalid u caayaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh yashtimu uu caayaya arajula nin buu caayayaa bihi ama waalidkii ninkii la caayay markaa maxaa badan kolkol inuu iskaba aamusaa way dhici kartaa lakiin waa haalibkii fayashtimu waa caayaya kii masbuubka ama mashtuumka ahaa baa caayaya abaahu kii saabiga ahaa ama shaatimka ahaa aabihii buu caayaya iyo wa ummuhu hooyadii markaa caydan la caayay aabihii ama hooyadii la caayay isagaa ruuxan ka yeedhsiiyey isagaa sabab u ahaa markaa saas buu deetay isagii noqday mid aabihii caayay ama hooyadii caayay dembiga aada u weynee dunuubta waaweyn kaba midana ee waxa weeyaan dee taasna saasuu uguba dhacay wey bal markaa xadiidka iyada dee bal kol haddii caydii sababta loo noqday ay noqotay dunuubta min akbar اlkabaa'ir ba noqotay ruuxu hadduu si toosa isagu kii caayayey waalidkii noqdo ee ama lacanadayey dee iyada taasina dembiguu sii weynaanaya tasabubkii baaba tan keenay kabaa-ir noqday dembi kabiire ah caydii tooska ahayd iyo tii mubaasharada ahaydna way ka sii weyn tahay taa in arrinka kale xadiidka jiraana waxa weeyaan ruuxu wixii uu sabab kuba leeyahay waa ficil isagu kii sameeyey maaha laakiin isagaa sababtii leh waa loo nisbaynaya waa loo tiirinaya oo imaka caydii waalidkii la caayay isagii baa loo nisbeeyey kii caydi la yimina ma aha nin kalea laba yimi isagaa sabab uba ahaayo markaa ficilkii uu shaksigu laba imanayey hadduu wax kale uu kaba dhalanayo iyada markaa dee isagii waa loo tirinaya marka hadduu xataa ficilkani bannaan yahay waxaan uu ruuxu laba yimi bannaanye wax xaaraami ay kaba dhalanayso markaa waa loo diidaya waa laga manceeyaayo shaygii in qasadk ama xaaraam ruuxa gaadhsiinayey wasiiladiisi iyo sababtiisina la xukun bay noqonaysaayo wuxuu xadiidku asal u noqonaya waxaanay culimmadu kaba cabiraan sadda daraa'ic macnaa wixii wasiilo shay uba noqonayo la hor joogsado shareecadu ay mancinaysa wax kalaa kaba dhalanaya e waxaa asal u ah ilaahay qowlkiisii walaa tasubu aladiina yadcuuna fayasubu llaha cadwa bigayri cilmin oo kuwa ay ilaahay duunkii caabudayaan ha caayina waa asnaamtoodiiyo ilaahyadu haddii iyaguna markaa ay kaba dhalanayso dee inay ilaahay caayaan subxaanahu watacaala oo taas baa la diiday maxaa loo diidayna dee waa arrintan iyagana radu ficilkooda ee ah waxaan xun ay kuba dhacayaan oo ah dee inay ilaahay caayaan marka tan baabkeed weeyaan oo wixii dariico wuxu noqonaya markaa wuxuna hadduu waxa xun yahay ama shay xaaraama waa shareecada xataa markaa daahirka hore ha laba yidhaaho waa bannaan yahay waa la joojinaya waa la mancinaya xadaثna mحamed بن سلاm qal aخbarana mkld qal aخbarana بن jurayji qal samictu mحamed بn الxاariث بn سfyana yزcm أna curwaة بna ciyاadi aخbarahu anahu samica cabdالlahi بn cmr bn الcaasi yaqul bal kolley dadka ma wada ma qaban karayo casharkiiba aada u gaabanaye ninka ugu horeeyu baan leeyahay waa nin sheekhyadii bukhaari ah malaha waa bikendi bukhaari un baaba laba kulmay ama kaba wariye isaga culimadna khilaaf baa jira laamtaasin magaciisa waayo carab waxa ku badan ama magacyada kutubta inoogu timaado kuwa badan markuu magacu suuradan leeyahay in la shado oo salaam laba yidhaaho waa magaca badan weeye in bay tiriyaan culimadu kooban oo cabdullaahi bnu salaam saxaabigii ay kaba mid yihiin oo laamtooda la takfiifiyo ninkan aan haynana culimadu way isku khilaafeen ma salaam baa misna waa salaam waxaana badan ay u badan yihiin in magaciisa la takfiifiyo barhkood baa mualaf gaar ah kaba ururiye in la takfiifiyo sheekhan bukhaari albikendi moxamed ibnu salaamin laba yidhaaho walow barhkood wejka tadqiilkan ay soo naqliyeen magacyaduna salaam bay uba badan tahay salaamkaa yaroo sidaa daraaddeed bay marka kutubta mu'tarifka iyo mukhtalifka ama baabkaa la joogo jaanibkaa yar bay ururiyaan oo yidhahdeen hebel iyo hebel iyo hebel weeye inta salaam la yidhaha wixii kale laakiin waa salaam bal ninkan laakiin waa nin culimadu xagga dabdigiisa ay isku khilaafeen ay una badan yihin in la takfiifiyo wuxuu yihi markaas صxaabigii cabdاللahi بn cmr بن الcاas ayuu maqlay curwaة بن ciyaad yaqul xaalu ku qowlayo waa mawquuf marka waa aharkani min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxa kaba mida cinda اllahi taعaalى an yastasiba inuu cay u dalbo sabab uu noqday in la caayo rajulu ninku liwaalidii waalidkii oo waalidkii inuu cay isaga la caayay uu u dalbo manaa dalabka halkan sintiyataado manaa isagaa sabab u ah isagaa keensaday isagaa ku xambaaray ruuxan waalidkii caayay kabaairtay kaba mid tahay dee xadiidkii uu warinaye marfuuc ahaa ayay arrintu inooguba sugan tahay ine isagaas xadiidkii warinaye min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayhi markii la yidhina o kayfa yashtimu yashtimu rajula fayashtimu abaahu wa ummahu marka an yastasib badan waa macnaheedu ay tahay wa an yatasababa lisabi waalidi waalidkii oo la caayo inuu sabab u noqdo ayaa waxa weeye dunuubta kabaa'irta kaba mid ah oo isaga usoo jiidacay kolley xadiidku waa kii hore unbaaba laakiin ahar isagu mawquufa weeye oo xadiidkan an yastasiba arajulu liwaalidih waalidkii inuu cay isaga usoo jiido uba dalbo baabu cuquubati cuquuqi lwaalideyn labada waalid caaqnimada lagu caaq noqdo ciqaabta kaba dhalanaysa iyo ciqaabteedii ayuu baabkiisii yahay kolley cuquuq lafdiga waxay yidhaahaan min alcaqi ayaa uu ka soo jeedaa ma laga soo qaatay oo alcaquna waa alqac se lafdigana magac alcaqu waa alqadci iyo goyn marka waa iyadoo uu ruuxii waladkii uu kuba kaco uun wax waalidkiisii uu dhibsado oo tadiya laysa bilhayin dee shay dee markaa adigu aan malaa tacanut waalidna aan kaba dhalan waalidkii uu dhibsanayo ama qowlo ama ficlo kuba kaco laba yimaado taas baaba cuquuqa ay kuba xadeeyeen ama daabidkeeda ay kaba dhigaane bal ciqaabtiisii ayuu baabkeed yahay xadaثna cabdاللahi بن يزيد qال xadaثna cuyaynaة بن cabdالرحمن عan أbيه عan أbي بكرة عan النaبiي صلى الlه عليه وsلم qال أنhu qاal cabdاللahi بن يزيد waa imaam aduu nin qur'aanka dadka beri jiro ma toddobaatan sanadood buu ufadhiyey qur'aanku abu cabdiلرaحman المqri baaba la yidhaha المqri buu kuba shuhroobay sheekha bukhaarي weliba ragga kale inay waasida kaga wariyaan mooyaane isan ugamay warin raggan kale umuhaad kale cuyeynahan inoo yaalaana sufyaan ibnu cuyeyne shaqa iskuma laha sufyaan ibnu cuyeyne maaha waalidkii maahe ninkana cuyeynata ibnu cabdiraxmaan ibnu jawshan baa la yidhah waa nin atbaacu taabiciintii ah aabihiina cabdiraxmaan ibnu jawshan oo isagu waa taabici weeye waana hiqa labadooduba walow ninkaa hore kolkol barhkood ay dee hoos uga yar dhigaan hiqanimada haddaba in cabdiraحmaan ibnu jawshan ba wuxuu ka warinaya xadiidka abubakrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal maa min dembin dembi ma jiro ajdaru kaga xaq leh ee kaga mudan kaga dhow kaga xaq leh an yucajala in loo soo dedejiyo lisaaxibihi saaxibkiisa alcuquubatu ciqaabtii oo ciqaabtii uu ku mudanayay dembigan adduunye in loogu soo dedejiyo waa intaa uu adduunyo jooga uu nool yahay adduunyaba horta ciqaabtii laguma tusay iyadoo welibana maaha ciqaabtii intaa kuma dhammee macamaakii iyaduu loo jiro yudakharu lahu isaga loo kaydiyey ee aakhiro ugu dambeeya cadaab aakhiri iyaduu kaasina jiro dembi kaga xaqli oo kaga dhow oo kaga mudanimo jiro min albaqyi dulmiga dadka la dulmo ee lagu tacadiyo la dulmiyo oo dee dulmiga caaqibadiisu waa caaqibo aada u xun oo ruuxii waaba loo soo dedejiyay ciqaabtii had iyo goor dabeecadiisu dulmi iyo tacadi ay ahayd dad uu kuba tacadiyo iyo waqadiicati araximi qaraabo goynteed ruuxa qaraabada goynaya de qaraabadiina waxa ugu horeeya waalidkii qaraabadii kalena way soo raacaysaa raximkuna waa dadkan ruuxa qaraabadiisa ama maxram ha noqdeen ama yaanay noqoninba iyaga xidhiidhinkooduna dee maraatib buu yeelanoo dee waxa ugu sahlani waa salaamtii la salaamayay iyo ziyaaradii dee waxa soo raacayana haddana waxtarkii wax loo tarayo oo kale iyo taasba waalidkiina waaba dee xaqan weyn buu leeyahayoo taa aynu abwaabtiisa kuba jirno haddaba ruuxu haddii uu yahay kaa qaraabadiisa gooyey ama dulmi laba yimi waxa badan in loo soo dedejiyo ciqaabtii oo adduunyo lagu ciqaabo oo de waa macruufana ruuxa caaqa ee waalidkii caaqa ku ah isagana ilmihiisu caaq bay kuba noqdaan oo taasi waa waxa dee taas waana ciqaabtan loo soo dedejinayo iyadoo tii kale welibana ay wax u harhsan yihiin ayay tahay adduunyo in lagaba gooyo wixii lagu tusa adduunyo dee isagu hadduu wixii uu sii kamaa tadiinu tudaan si uu isagu ku dhaqmayo kula mucaamaloonayo dadkii ayaa isagiina ama waalidkii uu kula mucaamaloonayey baa lagula mucaamaloodaayo dadkiisiibaa isagana taa caab kuba noqdo haddaba labadaa dembi waxa badan dee kolkol way dhici kartaa ruuxu inuu dhinto isagoo weli asartii ama ciqaabtii helinba ee waxa badan in ruuxa ciqaabtiisii adduunye loogu soo dedejiyo iyadoo wixii aakhire loogu dibdhigayeyna ay dambayso taas weeye kolley waa dee waa taxdiir weyn oo laysagaba digayo cuquuqi qaraabada goynteedii iyo adkeyn layskuba adkeynayo birigii waalidka iyo laba qaraabadii oo la xidhiidhiyay iyo dulmigii anwaacdiisii oo dhan oo lagaba tagayo wixii dad tacadigood iyo dulmigood lagaba tago taas ba xadiidka iyada inooguma suganen xadaثna الxaسن بن bشr qال xadaثna الxakم بن cabdالmلك عan qتاadة عan الxaسن عan عمrان بn xuseين qال qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم bal kolley ninkan xasan ibn bshir waa nin culimadu mala ay iskuba khilaafsan yihin oo barhkoodna ay daciifiyaan xakam ibn cabdillahina waa nin daciifa isagu xakam ibn cabdilaahina waa nin isagu daciifa in qataade iyo xasan اlbصri iyo de cimran ibn xusein waa aimadii kolley qataada waa taabici xasanna waa imaamkii xasan اlbصri walow dee ay yidhaahaan kole irsaalkiisa kolkol iyo tadliis badan uu leeyahay daraaddeed marka uu صaxaaba khaasatan wax kaba warinaya cantiisa uu isticmaalo meelo qaarkood rag ay yidhaahaan lamuu kulmine de waa irsaal oo kale ama waa nooc tadliis laba yidhaaho xataa dadka cimran ibn xusein iyo ay kuba soo daraane bal horta ninka xakam ibn cabdilmalik waa inooguba sugan yahay oo nin daciifa xasan ibnu bushri oo kolley isaguna dee kuba dhow xaafid ibnu xajar saduuqu yukhtiha kaba cabire isna in la daciifiyo kuba dhow ama taas jaanibka uba badan labadaasoo sanadka iyada xadiidka inoo soo socdo dacfi baa inoogaba sugan bal wix intaa dhaafsana markaan xadiidka dhamaynaan eegi doonaa wuxuu yihi markaa cimraan ibnu xusein qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ma taquluuna maxaa ku qowleysaan fi zina zinada bal zinadii kaba warama iyo wa shurbi اkhamri khamrada cabitaankeeda iyo sariqati macnaa zinada iyo khamro oo la cabo iyo sariqado agtiina siday ku tahay maxaa idinku qowleysaan maxaa odhanaysaan bal markaa kuwa a kaba hadlaysaan qulnaa waxaan nidhi de wuxuu rasuulka ilaahi uga jeedo war uma hayaan inuu dembi iyay way og yihiin allahu warasuulu aclam iyo ilaahiyo rasuulkiisa og qaale wuxuu uhi huna iyagu alfawaaxishu waa dunuub aada u foolxun fawaaxish waa jamcu faaxishatin wamaa caduma qubxu min alaqwaali walafcaal waxa xumidiisu ay weyntahay xadka bax tahay ama hadal ha noqdo ama ficile ayaa lagu magacaabaa waa fawaaxish waa dunuub aada u foolxun weeye wa fiihina iyaga fiigoodana waxaa ku sugan alcuquubatu ciqaab oo dee bal marka shareecadii lagu dhaqmayo zinaduna jeldi iyo rajmibo waa ka yimaadaa khamrada oo la cabo xad bay leedahay iyo jeldi bay leedahay sariqadu gacangoyn bay leedahay waa ciqaab adduunyo la jideeyey waa xuduuddii ayaa kuba sugan yaalaa unabi'ukum aydin warama ma idin sheega biakbar ilkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn kuwa kuwa kasii waaweyn weeye waa dembi kuwa dunuub weeye aada u fool xun laakiin kuwa kasii weynba ashirku biاllahi caza wajal dee isagaa akbaru dunuub guud ahaan ah waa shirki ilahay loo shargiyo horna waa ti aynuu soo marray xadiidkii abubakrata wa cuquuqu lwaalidayni labada waalid oo lagu caaq noqdo oo ruuxuu caaq noqdaana waa min akbar اkabaa'ir oo dee kuwaaba way kaba wen yihiin oo labada waalid cuquuqoodii wa kaana waxaanu ahaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mutakian mid jiqilaysanoo adigu waxbuu dee saa dhinaciisa yaalay ama yar sarreeyey buu ku jiqilaysnaa faxtafaza waa soo fadhiistay weeye oo si wuxuu kacayaba manaa jilbi iyo intiiba usoo fadhiistay wa istawaa jaalisan calaa rukbatayhi horena waa ti aynuu soo maray xadiidka abubakrate kan la macno ahaa ixtifaaskuna imaka halkan waxa weeyaan waa ruuxii u diyaargarooba si wuxuu kaco oo dee markaa ruux inay dhinacu jiqilaysan kicidii waayo may horta hagaag buu usoo fadhiistay weeye oo hagaag buu usoo fadhiistay ood moodeysay si wuxuu doonayo inuu kacaba wa qaala waxaanu yidhi wazuuru de waa beentii kadibkii baadilkii shahaadadii zuurka ahayd xadiidka horta waa isagoo macno ahaan waa xadiidkii abubakrata ee aynu soo maray ee saxiixeyn kuba sugnaa ee intaa yaree hore su-aasha hore rasuulka ilaahay u mooye bal taas buu yidhi oo macnaa waxa weeyaan un waa isagoo cadday ihti u ihtimaamaya dembi intan uu sheegayo taxdiir ahaan iyo dee tabiihaan iyo dadkiu kuba baraarujinayeyba ayuu rasuulka ilaahay intuu habkii uu fadhiyey bedelay ayuu yihi wazuuru markaas tanna waa walow ku hore ay kaba wen yihiin marka aanu dee zuurku ahayn kadib cala lah iyo iftiraac cala lah iyo aanu ahayn kuwa hore ay kaba wen yihiin waa jaanibkan dadkaa fudaydsada sian maalintii horeba soo maro san buu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu dee fadhigiisiiba uba bedelay isagoo kuna celcelinayo sheegayo bal xadiid kolley waxaan filayaa kiin aan khaasatan dabcada loo badan yahay inuu kaba cabiray sanadkiisu waa saxiix ama isnaadki de waa cibaarada kusoo yar celceliyaad moodaa kol kol hubsasho leh saxiixu lisnaad saxiixu lisnaad waa ninta aan sheegayo kolley xakam oo kale iyo waa nin daciifaba xadiidkana qeybta kale ama daciif ladab ayuu ku soo arooriyaa albani waa daciifya laakiin dee xakam ibnu cabdilmalikna waa ku cileeya oo daciifa iyo cancanada xasan اlbasriya bal waxaan leenahay horta xadiidka sanad ahaan waa daciife laakiin maxaa jira macnahan xadiidkani xambaarsan yahay oo dhan oo inay waxyaalahani kabaa'ir iyo dunuub waawen yihiin dee axaadiid saxiix oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkood kuba sugan oo midaki aynu soo marnay xadiidka abubakrata ayaa inoogu yimi macnuhu waa sax shawaahid buu leeyahay ee waxaa loo jeedaa un sanadkan saa daraaddeed baa xaafid ibnu xajar fatxulbaari oo kale maruu xadiidkan soo qaatay dee sharaxa xadiidka kale ayuu kuba soo qaatay kitaabulxuduud oo kale ayuu kaba cabiraa sanadkiisa inuu xasan yahay kan cimraan ibnu xusein buu soo qaaday iyo xadiid kaleo muwadaa ku sugan oo irsaal kuba sugnaayo waa shawaahid bay isuba yihiin bal macno ahaan ama xaafid sanadkiisa waa taxsiiniyahay laakiin idlaaq maaha la yidhaahaa xadiidka isnaadkiisani waa saxiix ama saxiix isnaad iyada arrintu taa ma aha waanintaan leynahay albani isagu daciifkaabu kuba soo arooriye isaga naftiisu dee kabaair inay saxiixayn iyo keyrkeedba dhacday waa ku sheegaa kitaabkiisa uu sheegaa sheekhu macnaa shawaahid buu leeyahy jaanibka waa xadiid inoo sugnaanayuu noqonaya laakiin sanad ahaan sanadkani ma aha dee sanad la yidhaaho waa saxiix laba yidhaaho baabu bukaa ilwaalideyna labada waalid oohintooda waa waalidkood waalidkoodii kaba oohiyey de waa cuquuqiyadne xadaثna muسى qال xadaثna أحmed بن سلمة عن زiyaad بn مkhrاq عan dayslta أنahu samca بن cmر yquل kana waa aثar kale marfuuع maaha halkii baabkii inoogu aynu kusoo marnay baabu leyn الكalaam oo kale dee hadal debacsan waalidkii in laguma yidhaaho ninkan uu nin u yimi ibnu cumar uu yihi waxaan ahaa najadaad baan la socday macnaa najad ibnu caamir daa'ifadiisii khawaarijta ahayd dunuub aan u malaynayo inay kabaa'irtaan sameeyo uu dunuubta markaa uu ibnu cumar u arkayo kabaa'irta uu tirtiriyey haddana waalidkiiyo waxyaalaha kalaba hadlay waa xadiidkii qeyb kaba mida un weeye waa kii hore qeyb kaba mida waayo waa dariiqii daysala ibnu cali ama daysala ibnu mayaasna waa si aynu hore usoo marneen hore usoo sheegnayba waa xadiidkaa dheeraa un buu qeyb kaga mida yahaye annahu samica bna cumara ayuu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo bukaa lwaalideyna labada waalid oohintoodu dee weladkood ka oohiyo waa dhib uu ku sameeyey laba ooyan waa dhib adag min alcuquuqa caaqnimaday kaba mid tahay walkabaa'iri dunuubta waaweynna ka mid weeye waana xadiidka aynu soo marray ama tarka aynu soo marray baabka aan sheegayo unbuu qeyb ka mida yahay baabu dacwati lwaalideyn labada waalid baryadoodii dacwadoodii waa hadday u ducaynayaan walidkood iyo laftiga inoo soo socda habaarkoodii de habaarna waxaa kasoo yeedhsiya hore waxay ka quusteen waayo waalidku hadiyo goor cafi iyo safxi isagoo weladkiisu dhibaya ayuu wanaag la doonaya dhibtiisu u adkaystaa marka ay habaar iyo taa gaadhay dee haddaanay ahayn waxaan dee dadka qaarkood iska caado yeesheen dumarka oo kaleo dee iyagoo waxba jirin ay iska habaaraan taasoo kolley aanay ahayn waa dee dhib weyn oo uu u geystay uun waa caaqnimo weyn bal taas wixii kuba yimi xadaثna mعاad بن فضالة qال xadaثna هiشhاm عan yaحyى هو بن أbي kaثيir عan أbي jaعفr أنhu samca abا هurayرaةa yquل wuxuu maqlay abا هurayre oo leh bal mعاad بن فضالة waa nin weyn oo sheekhyadii bukhaari kaba mid ahaa bal waa dhowr iyo toban jiradiisii ragguu la kulmay waayo waktigu dhintay bukhaari weli dhowr iyo toban jirin buu ahaa ragga kalena nin soo gaadhay kumaba jiro ama wax ka wariyey hishaamkana hishaamu dastawaa'i baa la yidhaha waa imaam sayax ibnu abi kathiir oo taabiciintii yaryareed ba isba imaam u yahay iyo culimadii waaweyneed ee axaadiistoodu badnayd bal waxaa laakiin sanadka ku sugan abu jacfar nin la yidhaah magaciisa ma hayno tirmidi oo xadiidkan wariyey abi daa-uud iyana way kaba wariyeen ayaa wuxuu raaciyaa xadiidka أبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤdن أبو جعفر المؤdن mل مؤdن bu haya baa loo يقاan ولاa نعرف اسمه مgaعiisa ma garanayno مgaعiisii ma hayno yaxya ibnu abi kaiir baa kaba wariyey bal cid aan yaxye ahayn oo kaba warinaysana ma hayno axaadiid kalena waa ka wariyey yaxya siduu tirmidiba tilmaamo barhkood kitaabkiisa ay kuba sugan yihiin laakiin cid aan yaxya ibnu abi kaiir ahayn imaamkaas oo wax ka warinayana ma hayno xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabira e haddaan imika majhuulo odhan xadiidku laakiin shawaahidiisa kale ayuu inooguma sugnaanayaan wuxuu yihi haddaba ninkaasi anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm rasuulki ilaahay wuxuu yihi ثalaaثu dacwaatin saddex baryo iyo saddex duco mustajaabaatun kuwa la aqbalayo weeye lahuna iyagoo ilaahay uu aqbalaya ma celinayo laa shaka fiihina ay laa shaka fi istijaabatihina weeye ijaabitaanka ama ajiibitaanka ilaahay ajiibayo shaki kuma jiro dacwaة اlmadluumi kii la dulmiyey dacwadiisa ruux haddii la dulmiyey oo lagu tacadiyey oo dee cid iyo cirsina waayo waxaan wax ugaba qabato ama uu de waxaan ula ciirsado oo la dulmayo ilaahay hadduu baryo ilaahay ducadiisa u aqbalaya bal hadduu faajir yahay sida xadiidka kuba yimi walow kaana faajiran fafujuuruhu calaa nafsi hadduu ruuxaas la dulmiyey laga gardaran yahay ee waxa weeyaan taas lagu tacadiyaya uu isagu sidiisa faajir u yahay fujuurka iyo xumidiisu isaga ayay dib ugu soo laabmaysaaye ilaahay waa aqbalaya xadiid kalena waxaa kuba yimi in ilaahay odhanayo laansuranaka walow bacda xiin waan kuu hielin doonaa walow bacda xiin de laakiin maha macnuu aqbalku waa waqtigii ilaahay doona iyo dee sidii uu isagu u aqbalayay maha un oo kama laazimaysa un markaa uu ilaahay baryaba markiiba inuu wixii dee uu arkayo oo dulmigii laga koryeelayo ama daalimkiisii ay wax helayaan taas ilaahay waa u nusraynaya waanu u hiilinaya ducadna aqbalaya lakin waqtigii ilaahay subxaana watacaala iraadeeyey ayay arrintu dhacaysaa sidaa xadiidka aan sheegayo la ansuranaka walow bacda xiin waqti dabadii ha noqotay waan ku hiilin oo waan ku nusraynaya ducadiisa waa la aqbalaya yarfacu llahu fowqa alqamaam macnaa iyadiiyo ducada iyo ilahay wax xijaab oo udhexeeyo kala celiyaa ma jirto axaadiid kala duwan bay kuba timi wadacat musaafir ruuxii socotada kole waa ruux rafaadsan mashaqeedsan asafaru qidcatu min alcadaab isaguna waa ruuxaas ducadiisa iyo baryadiisa ilaahay waa aqbalaa wadacwat lwaalideyni labada waalid dacwadoodii habaarkoodii calaa waaladihima waladkoodii ay habaareen macnaa dee caadadoodu waxay ahayd af safxi bay ahayd way ka quusteen weeye dhibtiisiibaa badnaatay markaasay habaareen taasna ilaahay subxaana watacaala waa aqbalaya de waa caaqnimo waana taa aynu soo marnay de in ilaahayba adduunyadana uu soo dedejinayaba bal markaa kaas weeye kolle waa xadiid abu daud iyo tirmidi ay wariyeen labada kitaabna albania waa ku taxsiiniyaa labada kitaabba sanadka kolley waxa yaree jira daraaddeed oo khaasatan abu jacfar iyo xaggiisa kaba imanaya laakiin shawaahid buu leeyahay bal saddexaa duco ilaahay subxaana watacaala u aqbalaya xadaثana cayaash waa xadiid dheer oo xadiidkii juraj kaley kama gaadhsiinayna halkaa joogo allah subxaana wataعala alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka